bismi illahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xubnaha golaha baarlamaanka saxaafadda waxaan maanta isugu kin yeedhnay ujeeddo war-saxaafadeed kulan wada tashi iyo xog waraysi ay yeesheen xubnaha golaha wakiilada puntland ee ku sugan caasimadda garoowe toddobiiyo tobankii bishii koowaad laba kun iyo siddeed iyo tobanka kaasoo lagaga tashanayay xaaladda colaadeed ee ka dhalatay duulaankii uu ku soo qaaday maamulka somalilan siddeeddii bishii koowaad laba kun iyo siddeed iyo toban dood iyo falanqaydhe dheer ka bacdi waxaa la isla qaatay qodobadan hoos ku qoran kow in la taageero qorshaha xukuumadda puntland ay ugu jirto difaaca iyo sugidda amniga dhulka sida uu qabo qodobka toddobaad ee dastuurka puntland in puntland in baarlamaanka puntland si dhow ula socdo xaaladda difaaca dalka waxaana loo magacaabay guddi gaar ah saddex waxaa muwaadiniinta puntland ku wargelinaynaa inay ka qayb qaadashada difaaca dalku yahay waajib dastuuri ah sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo reer puntland ah meel kasta uu joogo ka qaybqaadashada difaaca dalka puntland afar waxaan ummadda soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta oo danaysa amniga iyo nabadda soomaaliyeed ku wargelinaynaa in aanay puntland diyaar u ahayn duulaan iyo colaad abuur kuna shaqaynayso kana shaqaynayso nabadda iyo daris wanaagga ummadda soomaaliyeed iyo xasiloonidda geeska afrika hase yeeshee ay waajib dastuuriya ku tahay difaaca ilaalinta dhulkeeda iyo muwaadiniinteeda sida shareecadda islaamka iyo qawaaniinta dawliga ah ay qabaan sidaa darteed wixii dhibaato iyo cawaaqixmo ka dhasha duulaankaas uu mas-uuliyaddeeda qaadayo maamulka somalilan arrintaas waxaa weeye waxaanu maanta u bandhigaynaa saxaafaddana u gelinaynaa in ummaddu ogaato duulaankan oy marar badan somalilan soo qaaday muddadaa badanna ay ku soo qaaday xuduudaha puntland dadka puntland ee dhib ku haysay in badan oo loo dulqaadanayay dulqaadkii wuxuu maraya in ay yidhaahdaan meelna celisaa ma jirto puntland meeshaan doonaan tegi karayna waxaan markaa dowladda xukuumadda puntland madaxweyne ugu horreeyo waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay waajib dastuuriya tahay inay arrintaas meel mariyaan difaacaan dalka qaybihiisa hadhay xuduudihiisa dhammaantood shirkani maanta wuxuu ku saabsan yahay arrintaas waxaana leenahay muslin oo maqla ilaahu waad aragtaa wixii halkaa ka yimaada inay mas-uuliyaddeeda leeyihiin maamulka somalilan oo ku mashquulay duulaanka iyo dhibaataynta guud ahaan soomaali gaar ahaan puntland arrinkaasi waxaa weeye wixii nagaga waajiba waa ka qaadanaynaa baarlamaankuna sidaasuu ku taageerayaa aan la soconaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu